soo baxdo aad iyo aad bay u wanaagsan tahay way fiican tahay alxamdulilaahi inta ilaahay looga mahad celiyo aad iyo aad bay u fiican tahay way wanaagsan tahay waa garta marka ciidamada boolisku muddooyinkii dambe waxaa nagu maqaalaa inay howlgallo ammaanka lagu xaqiijinaya ka sameynayeen baxdo iyo deegaanada ku dhowdhow bal ka warran howlgalladaasi xagey ku dambeeyeen
degmada baxdo ciidamada boolisku runtii aad iyo aad bay uga shaqeeyeen nabadgelyadooda aad iyo aad bay u wanaagsan tahay yacni waa intii boqolkiiba boqol aad bay u wanaagsan tahay marka dhammaan deegaanada baxda hoos yimaada aad iyo aad bay wanaagsan nabadgelyadooda ciidamaduna way shaqeeyaan aad iyo aad bay uga shaqeeyaan qaybna tababaray ku jirtaa qaybna yani hadda magaalada ka shaqeeyaanoo aniga taliyihii iyo kuwa la joogaaba nabadgelyada aad iyo aad baa loo ilaaliya looga shaqeeya aad iyo aad bay wanaagsan tahay waa garta marka ciidamada aad sheegtay tababarku inuu u socdo ma baxdu uga socdaa mise meel kale ay tababar ku qaadanayaan
maya ciidamada waxa weeye tababarka wuxuu uga socdaa xarunta dowlad goboleedka kumeelgaarka ah galmudug cadaado ayuu uga socdaa waa garta marka marka laga reebo ciidamada tababarka cadaado u yimid oo cadaado ku qaadanaya tababarka ma jiraan wax tababar oo kaleo ciidamada baxdo ay helaan ciidamada boolisku dabcan way jiraan ciidamadu waa ciidamo hore u shaqay jiray tababar awalna way qabeen haddana waa yani tababar kalaa loo celiyey marka ciidamadu tababarna way qabeen haddana tababar kalaa loo celiyey oo waxa weeye hadda yani waad garan kartaayo ciidan dee mar walba wuxuu u baahan yahay soofayn marka ciidamada awalna way tababaraayeeno waa ciidan awal shaqayn jira haddana tababar kale ayaa loo celiyay waa garta marka ciidanka booliska degmada baxdo taliya ma yahay qalabka ay haystaan mid ku fulan hadday noqon lahayd baabuurta guryaha ay ku shaqaynayaan ama stationada iyo xabsiyada ma yihiin imkaaniyaadka ay haystaan mid ku filan
xaqiiqdii ciidamadu ma haystaan yani gaadiid ku filan iyo yani waa aad iyo aad bay meelahaas uga litaan marka ciidamadu gaadiid hadda ku filan ma ay haystaan laakiin insha allahu way helayaan markay tababarka kuwaas ay kasoo baxaan waxaan si fiican ka qabnaa inay helaan agab ku filan oo nooc walba leh marka waa insha allahu si fiican ka qabnaa laakiin hadda ka hor ma aanay haysan imkaaniyaad ku filan oo waxa weeye sidii loogu baahnaa yani ay u howlgeli karaan waa garta marka isaga ka waran stationka ama xabsiga ma yahay mid lagu hayn karo maxaabiista oo amnigiisa uu sugan yahay
wani waxa weeye waanu haynaa duruuf kastaba ha ahaato laakiin waan u baahan nahay yani dhinacaas wax laga taakuleeyo wixii aan u baahan nahay oo yani baahiyaho oo yani dhinacaas naga haysata laakiin duruufaha jira oo soomaaliya dhan ka jira dhinac ka qabnaa marka hadda ma dhihi karo wuu lagu filan yahay waa u baahan nahay xabsi yani adag inaan helno oo aan yani aan dhisano aada iyo aad marka arrintaasi ciddii wax nagala qaban kartana waxaan ku boorinaynaa inay wax nagala qabtaan haddana waa shaqeeyaan oo xabsigu u shaqeeyaa laakiin waa dayacan yahay aada iyo aad
waa garta marka taliya bal ka warran iyaga xiriirka idiga dhexeeya ciidamada booliska iyo shacabka xiriirka ka dhexeeya intee la egyahay aada iyo aad buu u wanaagsan yahay shacabka dee ciidan boolis maba shaqayn kara haduuna shacabku yani aysan aysan la shaqeynan marka shacabku iyo boolisku waa wax aada iyo aad u wada shaqeeya maxaa yeelay danta shacabku waxay ku jirtaa inay booliska la shaqeeyaan booliiskuna inay shacabka ilaaliyaan oo danahooda ka shaqeeyaan oo amnigooda ka shaqeeyaan boliis buu u yahay marka aada iyo aada isku kaashadaan shacabkuna way nala shaqeeyaan wayna ku mahadsan yihiin waa garta ugu dambeyntii maxaad ugu baaqaysaa bulshada soomaaliyeed ee kaa dhegeysanaysa warbaahinta radio alixsaan waxaan leeyahay oo aan ugu baaqayaa dhammaan dowlad goboleedka galmudug ciidamadooda iyo shacabkooduba inay iskaashadaan nabadda ka shaqeeyaan gacmaha ay isqabsadaan si wanaagsan oo sharafla loo wada shaqeeyo lana ilaaliyo nabadgelyada guud ee dalka ayada waxa weye ayaa dadka dhan anfacaysa marka waxaan leeyahay nabadgelyada ha laga wada shaqeeyo